أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahiraxmaaniraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qodobada wararka warbaahinta islaamiga alaandalusaaka idiin haysa kuwooda ugu door karoon waxaa ka mid ah faahfaahino dheeraad ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar ka dhacay duleedka magaalada kismaayo dad shacab ayaa dhimashihii dhaawac ku noqday weerar maleeshiyaadka murtadiinta ay ku qaadeen beer ku taalla deegaanka celasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho jaamacadaha iyo isbitaalada magaalada muqdisho ayaa iska diiday in xarumahooda lagu qabto doorashooyin ku-sheegyada kooxda ridada soomaaliya golaha nuqabada wilaaya islaamiga ee bakool ayaa booqday ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furmaha hore ee wilaayadaas maktabka dacwada wilaaya islaamiga ee hiiraan ayaa macad waxbarasho ka furay deegaanka booco ee bariga wilaayada hiiraan munaasabad lagu caleemsaarayay malaaq cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaaya islaamiga ee baay ardayda macadka khadiija bintu khuweylid ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada gamboole ee wilaaya islaamiga ee shabeellada dhexe waa subaxnimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha jamaadul aakhar sannadda kun afar boqol afartan iyo todoba hijiri walaalahayaga muslimiinta kuu soo dhowaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan faahfaahino dheeraad ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar ka dhacay duleedka magaalada kismaayo waxaa xog dheeraada laga helayaa dagaallo iyo duqeymo shalay murtadiinta lagula beegsaday agaarka deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo waxaana allah fadligiisa dagaaladaasu afar jeer lagu jibiyey maleeshiyaadka murtadiinta lagu dilay afar askari oo murtadiin ah waxaana lagu dhaawacay toddoba askari iyadoona gaari cabdibilaana waxyeelo xooggan ay ka soo gaartay dad shacab ayaa dhimashiiyo dhaawac ku noqday weerar maleeshiyaadka murtadiinta ay ku qaadeen beer ku taalla deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkee nuur cali warsame abuusheeba wararka ka imaanaya deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ayaa sheegaya in maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta ay weerar ku qaadeen beer ku taalla deegaankaasi halkaas oo ay ku dileen qof shacab ah halkaa mid kalena ay ku dhaawaceen maleeshiyaadkan murtadiinta ah ayaa la soo wariyey in markii beerta ay tageen ay si bareera halkaasi ugu dileen nin rayid oo lagu magacaabi jiray bashiir cabdulaahi macalin ehelada wiilka la dilay waxay sheegeen in markii la dilay wiilkooda aan sidaa looga harin meydkiisana lagu xiray laguna jiiday gaari cabdibilaah oo ay leeyihiin booliiska ridada waxay sheegeen in weerarkana lagu dilay wiilkooda ay fuliyeen maleeshiyaadka booliiska ridada kuwaasoo uu hogaaminayay taliyaha booliiska ridada deegaanka ceelasha biyaha sidoo kale ehelada wiilka la dilay ayaa sheegay inaysan meydka wiilkooda aasi doonin kana dagaalami doonaan in dhibaatada loo geystay arrintan ayaa lala xiriiriyey boobka dhuleed ee ay wado kooxda ridada ee uu hogaamiyo murtada xasan gurgurte mid ka mid ah dadka ehelada ah ee warbaahinta la hadlay ayaa tilmaamay in beerta weerarka lagu qaaday ay ku sugan yihiin gaadiid ciidan beertana ay cabirayaan xilligan waxaan ka cabanaynaa dadka dowladdu darayska u soo gelisay oo aan naqaan oo maxamed xaashi uu ka mid yahay ninka ceelasha biyaha taliyaha ka ah oo aan ogaynoo naqaan xasuuqii uu daraadiyo shalay noo geystay waxa weeye hadda dadku dad weeye waa dagaalamahayaa waana la dagaalami doonaa aakhir warmeyd la jiiday oo dhulka lagu jiiday oo haragga laga baxshay annaguna aasi mayno soomaaliya oo dhanna waa tusayna waxa noocaasana dowladnimo ku dhalan mayso waxaanala ku lahay saakay inta la tegay baa intii ka hartay qolfihii la gurtay oo laba tegnika ay gurata waa tignikadii dowladda waxa qolfaha lagu guranhaya waa digsiday wax ku kadisan jireen buu saaka aruursaday ninkaa maxaa xasha cagay baa la yidhahdaa asagaana falkaa sameeyey ninka yaga annaga meydkaa wuxuu ku jiraa faranjeer buu ku jiraa maxaan ku idhahda wax ma weydiin wax warihi ma dhex marin wax ogeysihiisa oo oo la leeyahay ama waa layni dilahayaa ama meeshaan ka taga ma jirin waxay ahaysay u joogeen in khaflad lagu qabtay oo halkaas dagaal lagula lagu bilaabay oo lagu laayay dadkii qof inta la dilo la jiido waa wax nagu cusub foolxumada intaa la eg iyo colaadda intaa la eg waa wax noo dhimanaa waxa lagu geystayna waa diriiskii dawladda nin baa ku geystay asagaa ciidanka watay waxa uu ku doortay inuu dadkan intuu u tago uu meeshooda shaqadooda ugu tago uu ku laayo dhaawac baa jira nin kaloo dhaawaca jiro oo lugaha maaragtay xabada uga dhaceen ninkii maalinta hore jajabshay oo shalay dadka ku laayay maanta cabir bay ku wadaan tegnikeed baa weli joogta war-saxaafadada ay soo saareen ehelada ayay sidoo kale ku caddeeyeen in weerarkan uu ahaa mid abaabulan oo si gaara loogu bartilmaameedsaday beertooda ayagoona sheegay in meydka wiilkooda gaariga cabdibilaaha ah lagu jiiday ilaa uu maqaarka ama harga ka dhaco waxaa deegaanka ceelasha biyaha ka dhacay weerar abaabulan oo lagu qaaday beerta xaaji cismaan aadan oo lagu dilay bashiir cabdulaahi macalin laguna dhaawacay dad kale lana burburiyey dhammaan hantidii iyo agabkii beerta yaallay waxaana weerarkaasi geystay taliyaha saldhigga ciidanka booliska ee deegaanka ceelasha biyaha maxamed xaashi cagey iyo ciidan uu hogaaminayo dilka kadib waxaa dhacday in marxuum bashiir lagu daba xiray gaari cabdibila ah oo lagu jiiday maqaarkiina sidaa uga dhacay sidaana loogu fiiqay laguna xadgudbaday karaamada iyo sharafta aadanaha iyo islaamnimada haddaba waxaan halkan ka caddaynaynaa in nalaku soo weeraray beerteenna iyo dhulkeenna in aysan jirin wax dacwad xiriir ama wargelin oo lala sameeyey milkiilayaasha beerta dulmigaasi gacmaha laga laabto uu horseedi doono cadaalad darro baahsan waxay tani ku soo beegmaysaa xilli saacadihii lasoo dhaafay rasaas culus oo ay degmada daynile magaalada muqdisho isku dhaafsadeen maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan lagu dilay darawal mootobajaaj oo lagu magacaabi jiray cabdirasaaq abuukar maxamed beerey jazaaka allaahu khayran walaalka abushiba jaamacadaha iyo isbitaalada magaalada muqdisho ayaa iska diiday in xarumahooda lagu qabto doorashooyin ku-sheegyada kooxda ridada soomaaliya walaalkeen marwaan moxamed ayaa warbixintaasi inoo faahfaahinayo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa si adag isaga diiday doorashooyin ku-sheegyada ay kooxda ridada ka abaabulayso degmooyinka gobolka banaadir bahda waxbarashada ayaa si adag u diiday in goobaha waxbarashada lagu qabto doorashooyin ku-sheegyada xasan gurguurte iyagoo eedeenkol u jeediyey kooxda ridada kuna tilmaamay mid halis gelinaysa ardayda midowda jaamacadaha soomaaliya ayaa war-saxaafadeed wadajir ah oo ay soo saareen waxay ku dhaleeceeyeen wasiirka waxbarashada kooxda ridada ninka lagu magacaabo faarax cabduqaadir oo ay ku eedeeyeen in goobaha waxbarashada uu ku qasbayo in lagu qabto doorashooyin ku-sheegyada war-saxaafadeedkan ayaa lagu baahiyey khatarta ka dhalan karta in ardayda iyo macallimiinta lagu qasbo doorashooyinkan waxaana jaamacaduhu soo saareen toddoba qodob oo kale ah amni darro iyo halis naf iyo maalba leh hakinta iyo carqaladaynta waxbarashada ka saarida dhexdhexaadnimada goobaha waxbarashada cadaadis iyo cabsi ku timaada ardayda macallimiinta iyo maamulka ku xadgudubka xuquuqda ardayga kala qaybsannaan iyo nacayb bulsho saamayn taban oo muddo dheer ah taas oo halis gelin karta jiritaanka jaamacadaha sidoo kale isbitaallada waaweyn ee degmooyinka gobolka banaadir ayaa iyagana iska diiday in xarumahooda loo qabto doorashooyinka uu cadowga abaabulayo arrinkan ayaana muujinaya sida kooxda uu hogaamiye xasan gurguurta wejigabax ugala kaluntay bulshada bilihii lasoo dhaafay ay maleeshiyaadka murtadiinta xaafadaha muqdisho ka wadeen howlgallo raaf ah oo dadka ay ku qasbayeen inay qaataan kaarka doorashooyinka jazaaka allaahu khayran walaalka marwan golaha nuqabadu la saamiga ee bakool ayaa booqday ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furmaha hore ee wilaayadaas tafaasiisha warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen xasan abdiraxmaan abu xasaan wafdi heer sare ah oo ka koobnaa nuqabo ugaasiyo waxgarad salaadiin iyo nabadoonno uu horkaciyay guddoomiyaha golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee bakool ugaas muxuyidiin ayaa dhowaan gaaray furmaha dagaalka si ay ribaadka ula qaybsadaan geesiyada islaamka ee bacdallaahi badbaadada u ah ummadan muslimka ee lagu soo duulay salaanta iyo booqashada nuqabada waxaa uu helinayay hadiyaad qaali ah oo ay ku jireen xoolo nool oo geel ah oo ay gaarsiiyeen ama ay guddoonsiiyeen ciidamada mujaahidiinta si ay u arkaan in nuqabada wilaayada islaamiga ee bakool marnaba aysan ka maqneen furumaha dagaalka midig bidix gadaal iyo horeyna ay mujaahidiinta ka taagan yihiin naf iyo maalna ay la garab taagan yihiin gudoomiyaha golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee bakool ugaas muxuyidiin oo la hadlay ciidamadii mujaahidiinta ay booqdeen ayaa tilmaamay inay soo booqdeen oo ay soo salaameen sidoo kalena ay u wadaan hadiyaad kala duwan oo ay ku jiraan xoolo nool oo geela unoo ku socno nuqabada guud ee walaayada islaamiga ee bakool unoo ku socno geefhaseenka boogni waana salaamasiinka wen hadhowaada ilaahaysan barakaay booqashidinga ciidanka farxasagna kooyowkaa ka faraxsagna ini maalin walba lahana nagdo kooynoge koy lama bilo isbuucga bilo hoob lahada lahanagada ama la kooyo ama horeyna lankooyo faylata waajibna saaran maybelay umutung maskaxadiye jihaadka ugeek hadaayaad yaro kulley mayba jiray sadareemasanige kablakir geli oo gaalhay saas maha geeg walaalo bursadiyo dareeman saas maha walaalaha kale meelo rogan insha allahu geek warka bursade ama barwarka bursade waliba suquurtan oo kumid ee bokoole insha allahu burdoon dhiriga oo gaalaka bura insha allah allahu akbar booqashadaas iyo hidaayaadkaas yaroo guutaan ka talani gobolkana jareen markan saying maha nagaan ilaahaysan barakahay marka maylay kelmaday kana nagay jihaadkan wacbud rabbaka heh xataa ya'tiyaka alyaqiin waay suldaanka guud ee beesha ansaarta ee hadame suldaan bunow oo isagana dhankiisa la hadlay geesyada towxiidka ayaa kula dardaarmay in cabsida alla ay badiyaan kuna samraan ribaadka ay ku jiraan oo ah meel lagu samro meesha ugu qeyrka badan akhyaara ilaahay subxaana wa tacaala mahad isku leh mahad bilaawi dhammaad ban lahayn mahadii ilaahay kadib akhyaaray una dareerkayna meeyaa salaamad boogasho jeelan ilaahay dartisna nis jeeli inun hasiin boogna siinka koyni macna akhyaaray ma inis dardaaramaana ilaahay subxaana wa tacaala ini kuwada obsanan alla obsiinta sheey kasta furaaja yeeduu macna in ilaahay ku obsanan ilaahay amalka ikhlaaqsaninka weel ilaahay amalkan manoo hadlaay akhyaaray amalkan jihaadka amal eedi eedan khayr badangu diintan ilaahay ninka sheegi ilaahay ma eray dadka jihaadayan may ka hanuuniyaana eray ilaahay waddadaynu ka hanuuniyaana er may ka talmaagna dadka ganacsiga may ka talmaagna ulmaado kale oo halagaadka akhriyaasa may ka talmaagna goonahaan jihaad kale ka talmaami maha lafdiga jihaada macnaha ayaa liin adeegsadi macna ribaad qofkoobaka jar mayba waaha nabaga maayna hadidka shay andii lanki jihaadan bahi hakunagada salaaday ka jara kortee soonle ka jara kortee meerna ilan saxaabigaay macnaha akhyaaray fadliir goone ilaahay ummata kale aninka daagin yalanka mujaahidka ilaahay anka daagi ilaahay amalka manoo hadlaay malaaqmadkeer garaar malaaqa beesha hadame ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dhankiisa kelimad qayim ah u jeediyey ciidamadii mujaahidiinta ee ay booqashada ugu tageen dadkan mayayaa dadka ilaahay subxaana wa tacaala ka tilmaami min almu'miniina rijaalun sadaquu maa ahadullaahi calayh fa minhum man qadaa nahbahu wa minhum man yantadir dadkii waliba waa ilaahay ka tilmaamiyo dad waliba waha ilaahay oofsaday walaagi ilaahayn ka talagali heli nasiibshu heli iyo dad sugow dadkii sugaaya inin ilaahay hagganii sugo tan kal walaalayaal he boogashi siinka kooyni sinjiilanga siinka kooyni may siinka kooynay bogaadinga siinka kooyni wijigii kin waliba ani una hasalaangno siinka kooyni ee farxad iyo waliba waha walwiin ya dareemohayna walaay una laga gefnoob saasa laga gefaana marka may ilaahay subxaana wa tacaala ku rajeeyane in ilaahay gaalada noo jibi waliba waha muslimiintana ilaahay izey antaasa waliba warkaha ka koobe jazaakum allahu khayran baaraka allahu fiikum sansalaangni asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu malaaqyo iyo waxgarad kale ayaa goobta ka hadlay kuwaasoo dhammaantood tilmaamay in allaha dartii ay mujaahidiinta u jecel yihiin mar welibana ay soo booqan doonaan garabna ay u yihiin si kastaba wilaayada islaamiga ee bakool golaha nuqabada wilaayada iyo ciidamada mujaahidiinta ayaa ah hal far oo kale ama haddaan si kale u dhigo ul iyo diirkeeda oo kale waxayna mar weliba isla qaybsadaan dhib iyo dheef intaba dhowr jeer ayay sidan oo kale mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool oo uu horkacaya waaliga wilaayada islaamiga ee bakool sheekh cismaan abu cabdiraxmaan u booqdeen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka ku jiro kuwaasoo ay u geeyeen hadiyaad kala duwan oo qeyb ay ka ahaayeen xoolo nool oo geela jazaaka allaahu khayran walaalka abu xasan maktabka dacwada islaamiga ee hiiraan ayaa macad waxbarasho ka furay deegaanka booca ee bariga wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen casaam carafaad kadib munaasabad ka dhacday deegaanka booca ee bariga wilaayadda hiiraan ayuu maktabka dacwada wilaayadda hiiraan xarigga kaga jaray macadka barashada culuumta sharciga alimaamu axmed gurey kaas oo maktabka dacwada uu ka hirgeliyey deegaanka booco macadkan cusub alimaamu axmed gurey ayaa ah macad toddobaadla ah laguna baranaya culuumta sharciga waana macad u furan gabdhaha iyo wiilasha iyadoona macadka waxbarashada uu shaqaynayo maalmaha khamiista iyo jimcaha mid ka mid a culimmada deegaanka ayaa kelimad tawciyaha ka jeediyey munaasabadda lagu furayey macadka alimaamu axmed gurey ee deegaanka booco waxaan aad u soo dhoweynayaa maxadkan halkan laga furayo maanta oo loo fadhiyo iftaaxiisa oo loogu magac daray sheekh axmed gurey oo ahaa mujaahid ilaahay diintiisa usoo halgamay waxaa loo furayana insha allahu tacaala waa ilmaheenna yaryar oo ilaahay subxaanah wa tacaala mas-uuliyaddooda uuna saaray oo allah subxaanah wa tacaala uuna amray inaan maaragtay aan ka ilaalino naarta allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naaran waquuduha annaasu walxijaara allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay naftiinna iyo maaragtay iyo ahalkiinnaba ka ilaaliya naar ka ilaaliya waxaa loogu ilaalinaya marka waxay tahay walaalayaal inaan nafteenna ilaahay subxaana wa tacaala cabsidiisa laga helo sidoo kale munaasabadda waxaa kelimaad ka jeediyey qaar ka mid a waxgaradka iyo waalidiinta deegaanka booco iyadoona si weyn ay u soo dhoweeyeen furitaanka macadka alimaamu axmed gurey awalan allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh allihii naga dhigay dad muslimiina iskuna ka ina keenay xafladan qaymaha iyo qayimka badan hadda labaad waxaa iska leh maktabka soo qabanqaabiyey xafladani ee maktabu dacwa hadday tahay heer degmo iyo hadday tahay heer gobol iyo hadday tahay heer xarg intaba waxaan leynaa jasaakum allahu khayran jazaa waxaa ardada ula kula dardaarmaya waalidiinta sidoo kaleentay iyo macalimiinta iyo bee-ada anigoo ku hadlaayo afka odayaasha deegaanka maxaafadada degmada beledweyne waxaan kula dardaarmayaa dhammaan ardadaas inay ka wada qayb qaataan tarbiyadooda ilaah baa mahadda iska leh xafladan qiimaha badanna nagu kulmiyey waxaan rabaa inaan halkan mahadnaq ugu jeediyo walaalihii macadka imaam axmed gurey noo soo hindhisay jazaahum allahu khayran aan leenahay ilaahay miisaankooda ha saaro haddii aanu nahay waalidiinta deegaanka booco waxaan soo dhowaynaynaa macadka imaamu axmed gurey ee hadda loo fadhiyo xafladdii furitaankiisa waxaan leenahay waan ku faraxsannahay ilaah baa ku mahadsan noo keenay waan sugaynay waan u baahnayn waanan ka faa'iidaysan doonnaa biidni illaahi alkariim anigoo ka mid a marka dadka waalidiinta ah ee ku nool magaalada booco ee bariga hiiraan waxaan aad u soo dhoweynayaa maxadka naloo furi rabo oo walaaluhu ay noo sheegeen in lagu magacaabo asheekhu almujaahid imaam axmed gurey raximahullaahu macadkaas aad iyo aad ayaan u soo dhoweynaynaa intaasi kadib haweenka ku dhaqan deegaanka booca ee beriga wilaayadda hiiraan ayaa si weyn u soo dhoweeyey furitaanka macadka barashada culuumta sharciga ee imaamu axmed gurey maxadka axmed gurey aad ayaan ugu faraxsanahay haddaanahay waalidiinta ku sugan deegaanka booco ee bariga wilaayadda islaamiga ee hiiraan waxaan u mahad celinaynaa maktabka dacwada ee noo soo abaabulay macadkan qiimaha badan aad ayaan ugu faraxsanahay haddii aannahay waalidiinta deegaanka booca ku suganna aad ayaan usoo dhoweynaynaa inshaa allahu tacaala waxaana kula dardaarmayaa waalidiinta aana weli ilmahooda ka diiwaan gelinin maxadka in ay ka diiwaan geliyaan maxadka waxaa ka bixaysa culuum aad u fara badan aada u xiise badan aadna u khayr badan ilmahana faa'iido badan u leh maktabka dacwada wilaayadda hiiraan ayaa degmooyinka deegaanada wilaayadda hiiraan ka hirgeliyey macaahiid fara badan oo waxbarasho ah kuwaasoo si weyn uga faa'iidaystaan bulshada wilaayadda hiiraan jazaaka allaahu khayran walaalka cazaam munaasabad lagu caleemisaariyey malaaq cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaaya saamiga ee baay walaalkeen bashiir muxudiin uu eemnay warbixintaasi inoo faahfaahinayo
waa xaflad loo soo hogaasimay si mug iyo miisaan leh heerkeedunu sarreeyey taasoo ka qabsoontay deegaanka raamacadey ee hoostaga degmada qansaxdheere ee wilaayada islaamigaha ee baay waxay ahayd munaasabad xiise xambaarsan oo ka dhacday madal taariikhi ah oo xusuus iyo asal raac u ah beesha ansaarta ah ee hubeer taasoo lagu caleema saarayay malaaq maxamed aadan khayr manuur macalin madey iyadoo ay ii ahayd mid ka mid ah munaasabadihii ugu quruxda badnaa ee aan waayahan ka qayb galo xafladdan oo la isaga kala yimid goobo fogfog ayaa waxaa ka soo qayb galay marti sharaf aad u badan waxaana ka mid ah wufuud uu ka mid yahay waaliga wilaayada islaamigaha ee baay sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamigaha ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalid culimo dhaqan iyo waxgarad oo isaga kala yimid wilaayaadka islaamiga jubbada dhexe gedo shabeellada hoose iyo baay boqolaal ka tirsan bulshada ansaarta ah ee hubeer ayaa si isku duuban oo midnimo iyo wadajir leh u soo bannaanbaxay iyaga oo taageeraya mawqifka beesha iyo sida ay ula qabsatay ku dhaqanka shareecada islaamka una garab taagan tahay bilicda iyo habmaamuuska heerka sare leh ee ka muuqatay goobta lagu dhigayay munaasabadda ayaa dareen gaar u lahayd ka soo qaybgalayaasha guddiga loo xil saaray diyaarinta madashaasi ayaana xil gaara iska saaray qurxinta iyo agaasinka xafladda geedaha bilicda wanaagsan leh iyo dhul duur ah oo dhiri haraysay laguna daray hool si qurux badan loo diyaariyey ayaa ka mid ahaa waxyaabaha xiisaha gaarka u yeelay munaasabaddan lagu caleema saarayay malaaqa cusub beelweynta ansaarta ah ee hubeer martisoorka iyo soo dhoweynta waahido wanaagsan oo ay dhaqan u leeyihiin beelaha soomaaliyeed ee muslimka ah waxaana dadka si gaara u soo jiidanayay martiqaadka wanaagsan iyo gogashan ay fidisay beesha hubeer taasoo ay ka maqsuudeen kana mahad celiyeen marti sharaftii lagu casuumay malaaqa cusub beesha ansaarta ee hubeer waxaa lagu soo dhoweeyey jawi lagu muujinayo in si hadda loogu riyaaqsan yahay qabashadiisa hoggaanka beesha iyo si sharaf iyo weyneyn aan horey loogu arag ay ku dheehan tahay waxaa si qoto dheer loo muujiyey awoodda hoggaamineed ee laga filayo dowrka diimeed ee uu ku hagi doono bulshada iyo inuu yahay hoggaamiye lagu aaminay kitaabka alleh iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam sidan ayay xilka ku kala wareegeen malaaqii hore ee beesha hubeer malaaq calibasoy iyo malaaqa cusub ee beeshan ee wilaayada baay malaaq maxamed aadan khayr macalin madey maalinmadey ugaaskii oona qobadi beeli reer hubeereed beelim dadka markii surmaa oo beela reer hubeereed may hanuun eraayaana ooflow maana baaya lakiin gobodi ma ooflow malkiin gobol sida hadda aragtay labaatan jirow aashagaabe beela degaasu koley beeli hubeereed oo aana shalay aragtay hooskooyasi iyo degmada diinsoor haatoy ilaa baraawe haatoy ilaa wadamadu meelib aragtay gobolka baybe ee mas-uuliyadiiyo kii wareegti ma beela reer hubeereedley malkiin goban muslimiinta dhan yadoo kii wareegti khaasatan hubeerka may waa ahaa meel kasti degoohay muslimiinta ka dhajara dadkaasiyow shalay maana beelali in gobodi ofrow leehayti maa beelo gobolka baaya lakiin gobodi allah kii anfacayaalana aragtay mas-uulidii tey oo shalay mas-uulidii an ahaaye oo se wanaagsan ana ka wareejiyaw oo khilaafaad kaleed an ka jarna aragtay ya kii wareejiya allahu akbar allahu akbar
waaskii waa horeeyey si sharaftile wanaagile idii yoonay dalkii deegaanka handaajiyaay mayba maqaati ku etayna mas-uuliyaddaa ka wareegdeen ay wareeji awaas koodu wareegi laakiin maysin sheegay inuusan tutoon hayn isuunu geeka fudeeda dareemahay aniina wala koroo saaran guurtina sabra ku weynta ilaahay ii fududaay insha allahu tacaala marti sharaftii xafladda ka hadasha waxaa ka mid ah sheekh cabdulaahi abukhaalid waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo kelimaad bogaadina ka jeediya munaasabadda si wanaagsan iyo eediyadan qiimo badan aan socota xafladda siya ka bilaawatiya ilaa hadda ku socota oo laga degnaanta marka lan fiiri barnaamijka ama mashruuca ilaamisaarka qaybka reer hubeereed oo gobolka baay runtii majaalaadka markaas ninka hadlahayo munaasabadan aan qalanto haddii ata dhankii mandarka iyo sida markaa dhan diyaari maaragtay fidha ahaan iyo raggaa ka qayb galay hata in muuqdo nabadoon sheekh ibraahim sheekh cali nuur shaacirulislaam guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamiga ayaa dhankiisa soo dhoweeyey ugaaska cusub beesha hubeer ee wilaayada islaamiga ee baay malaaga ha dhawaayaan horta gacmo furan qalbo furan yaa ka dhawaayaan an oo ka hadlaw afka nuqabada ku dhaqanka shareecada islaamka wilaayaadka wal alla wali dhaniirkan ha koo maru oo ada ninkubaahatu diyaarakin lana
waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa ku wareejiyey malaaqa cusub ee beesha hubeer agabkii kala duwanaa ee loogu talagalay bismillaah waaye boorkan macluumaadka ka qoran kan wareejini waa qori ak fudhisaban kan wareejini iyo kan baabur iyo furaajin waay kan wareejini waa musxafka qur-aanka kariimkaa lacag shan kun ugu tan kanna waa erin saddex boqol neef ah nasiib maalada axmadiyaa qabdiib gala doona jazaakum allahu khayran wabaarak allahu fiik ikhwaani may baaraga haytana wala alaabel iyo wareeji intun alaabena kulley wal maydharaas inshal maarmaanu kan kitaab qur'aankiyu araga haytan tan raayid weena wal ii wareeji jazaakum allahu khayran kanu urigi maydharaayis raayid iyo kitaabkilka defaad fadiyu
xafladdan waxaa sidoo kale lagu sharfay malaaqii hore kaasoo muddo dheer beesha ku hoggaaminayey xilli adagna uu soo hoggaamiyey iyadoo uu wax ka qaadanayey kuna dhisayey shareecada islaamka waxaa loo muujiyey qadarin aad u sarraysaa mahadnaq dhab ah duco iyo dhiiragelin waxaa isla goobta lagu guddoonsiiyey lacag shan kun oo dollar oo ay beesha ku sagootisay xafladda ayaa ku soo dhammaatay jawi heer sare ah oo ay haraysay farxad iyo damaashaad beesha ayaana ugu dambayntii ku caanashuubatay malaaqeeda iyadoona lagula ballamay inuu si hagarla'aan ah uga soo baxo mas-uuliyadda beesha kuna hoggaamiyo dariiqa toosan iyo garab istaagga jihaadka qudwo iyo tusaarena uu ka dhigto kuwii jidkan uga horeeyey kuwaasoo allaha u doortay iyagoo aan isbeddelin in dhabaha toosan ay ku taagnaadaan islamarkaana jidka xaqa ay ku hoggaamiyaan beesha ansaarta ah ee hubeer sida aan u rajaynayno jazaaka allahu khayran walaalka abu ayman ardayda macadka khadiija binti khuweelid ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada gamboole ee wilasaamiga ee shabeelle dhexe faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanayay walaalkeen cabdiqani moxamed lu qi ta luqida lu qi da luqida ya si lu yasilu
kadib munaasabad ka dhacday gudaha xarunta machadka khadiija binti khuweylad ee degmada gamboole ee wilaayada shabeellada dhexe ayay haweenka wax ku bartaa machadkaasi kusoo bandhigeen bandhig cilmiyeed kooban oo ka tarjumaya heerkooda waxbarashada gaar ahaan ardayda ku cusub machadkaas ee muddada kooban ka mid ah ardayda machadka khadiija binti khuweylad qaar ka mid ah haweenka wax ku barta machadka khadiija binti khuweylad ee degmada gamboore ayaa sheegay in isbeddel weyn oo dhanka waxbarashadaha ay dareemayaan waxayna xog ka bixiyeen culumta ay ku bartaan machadkaasi u di ma udima ta hu la tahula
alxamdu lilah mahad ayaa ilaahay askare iyo macalimiintahayna ee umahad celinaynaa nimco aan la soo koobi karin alxamdulilah annagoo ku sugan shabeellaha dhexa gaar ahaan degmada gamboole madrasada khadiijata binti quweylid waxaan ku baranaa barbarka kiciska si xurufaadkii u xeli lahay alxamdulilah mugdiga ilaah ayaa naga saaray maasha allah waxaan ka bilaabnay awalan xuruf alhijaa'i ayaan ka bilaabnay midda labaad alxuruuf almuqadacata almaftuuxa midda saddexaad wasl alxuruuf ayaan aan ku xijinay midda afaraad alxuruuf almaksuura ayaan ku qaadanay midda shanaad alxuruuf almadmuumata ayaan ku qaadanay midda lixaad alxuruuf asaakina ayaan ku qaadanay midda toddobaad almadu bil alif ayaan ku qaadanay waxbarashada hami weyn ayaan leenahay alxamdulilah meelaha badan tartan badan inaan ka galna ayaan rajo ka leenahay insha allah handoo ilaahay yihaah macalimiintahayni dembigooda dib waalidkoodana allah dhaafo annagana ilaahay subxaana watacaala waxa naga fahansiiye waxbaba naga fahansiiye allahna soo dhamaystira maasha allah hami weyn ayaan leenahay maanta midda kaleenta waxaan u dadaarmaa walaalaha ku nool degmada gamboole maktabtan khayrka badan leh inay nala qayb qaataan ayaan u dadaarmaa madarasta khadiijata binti quwaylad sida carabiga luuqadda akrinta farqurxinta nooc kasta waxbarasho aad iyo aad u kala duwan nimco weyn ayaan haysanaa alxamdulilah maktabka dacwada wilaayada shabeellada dhexe ayaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi ka hirgeliyey macaahid waxbarasho iyadoona maktabka dacwada uu juhdi ballaaran geliyo sare u qaadida heerka waxbarashada ah ee bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada shabeellada dhexe jazaaka allahu khayran walaalka cabdiqani guud ahaan walaalahayiga muslimiinta warkiis waxanimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al-andalus saaka waa nageentaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaa inoo suurtageliyey oo aanagu mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala walaalahayaga muslimiinta oad kumadsantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu wa tacaala idinka ajirsiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak